bismillahi raxmaan raxiim tolmanow ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan staafka daljir dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer puntland meel kastoo ay joogaan waxa aad iyo aad iyo aad ayaan daro u ah warka kasoo yeeray managerka ugu sarreeya b b wall waxaan mar labaad aad u cambaareynayaa warka kasoo yeeray ninka odaga ah oo managerka ah warbixintii uu siiyey t v-ga dubai ee dalka isu taga imaaraadka carabta runtiina walaal waa hadal daaban aragtida dhabta ah ee ay aaminsan tahay dowladda imaaraadku ayna ku shaqayso ma aha wax aada uga fog xaqiiqda ninkaasi waxa uu sheegaye waa waxa ay la qabto dowladdiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa iyo weliba walaal safaaradiisa dowladda imaaraadka ee ku taal muqdisho waa nasiib darro waa qorshe dhaawacaya midnimada wadajirka waxdada muqadaska ah ee dadka iyo dalka iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan
haddaad si fiican u dhegaysatay hadalka guddoomiyaha d b wall muxuu sheegay walaal salmana waxa uu sheegay in uu u aqoonsan yahay gobolada waqooyi ee soomaaliya jamhuuriyad madax banaan waa mid lid ku ah midnimada wadajirka ummadda soomaaliyeed waa arrin dhaawacaysa qarannimada iyo sharafta iyo karaamada qof kasta oo soomaaliya meel kasta uu joogo walaal shirkad ganacsi oo sumcad fiican aan ku lahayn caalamka weeye d b wall waa shirkad ku fashilantay inay rangarayso dekedii jamhuuriyadda jabuuti waa shirkad u xoogsiibatay inay wadamada ay ka shaqaynayso dhexdooda farageliso runtii waa arrin ayaan darro ah waa arrin inay inay inay taas waa baab kale taas waa arrin kale inay xun tahay iyo inay fiican tahay iyo inay fashilantay waa mawduuc kale laakiin maxaad u sababaysay marka aad leedahay dowladda imaaraadku way la qabtaa walaal waxaan ku sifaynayaa shaksiga arrintaa ku hadlay maaha qof caadiya shirkadda la yidhaahdo d b wall waa brivate public brivate partnership company horta waa in la og yahay waa shirkad ku shaqaysa bolisiga ganacsi dowladda imaaraadka iyo ganacsi xor ah oo furfuran marka waa shirkad wadaaga qofka caynkaas oo kale ah aragti shacbiya ama aragti madax banaan ma isticmaali karo runtii waa aragtida marka ay dowladda imaaraadka qabto waa mid lagu kala qaybinayo ummadda soomaaliyeed marka waxa weye walaal waxaa jeclaysa inaan soo jeedinu sameeyo dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxay arrintaa ka qaadan lahayd oo go-aana marka waxa weeye dowladda soomaaliyeed waxaa horta ano aad iyo aad uga xun mar labaad waxaa kasoo yeeray dowladda d b wall waxaan kula talinayaa dowladda soomaaliyeed in ay go-aanka ugu adag sida ugu dhow ee ugu macquulsan ay ka qaadato ee hadalka kasoo yeeray d b wall d b wall waa in laga xaaraantinimayaa waddanka soomaaliya ama ha ahaato gobolada waqooyiga soomaaliya ama ha ahaato gobolada u khuduucsan systemka dowladda federaalka sida puntland iyo jubbaland oo ay hadda faraha kula jido waxaanu ognahay in ay dekeda ee boosaasood maamusho oo aysan sharaf badan kulahayn mandiqada d b wall sidaas awgeed dowladda soomaaliyeed waa in aysan aqbalin qodob ama wax lid ku ah midnimada soomaaliyeed waana in laga xarimaa cambaniga caynkaas u dhaqmaaya gudaha soomaaliya dowladda soomaaliyeed waxaa u furan opshino badan oo ay cambaniga waxa weeye ku dacweyn karto waxaa u furan opshino awoodeed oo ay qaadan karto waxa u furan waxa weeye walaal inay dhinacyo badan madho waddooyinka u furan maxaa ugu sahlan oo aan ahayn mid soomaaliyana dhib ku keenaysa arrimaheeda gudahana ay ku ilaalsan karto walaal adduunka waxaa jira qawaaniin waxaa jira waxa la business ethics oo ah anshax ganacsi marka la rabo kambeni inuu ganacsado waxaa jira ummado midoobay oo u dhexeeya adduunka iyo qaanuuno ganacsi oo caalamiya waxa ugu dhow dowladda soomaaliyeed in ay qaanuunka caalamiga oo ganacsiga u tiirsato in ay arrintaasi u madho ummadaha midoobay in kambeniga kan horarka ah oo dadka iyo dalka soomaaliyeed waxa weeye meel kaga dhacay in ay dowladda soomaaliyeed sida ugu adag ula macaamiisho sida ugu adagna ugu jawaabto dabcan nin aqoon-yahanaad tahay shuruucda ganacsiga iyo tan siyaasadaba khabiir ku ah ma jira wax la yidhaahdo xeer caalamiya ama mid goboleed sida ururada midowda africa igaad jaamacadda carabta qaramada midoobay oo kale ma jira marka laba dal ay saas oo kale arrini ka dhex timaado ama shirkad ganacsi iyo dal qaab loo wajaho oo aan ahayn midmidikutaag walaal waa jidhaa horta dawladda imaaraadka carabta oo kambanigan uu ka tirsan yahay wax aynu ka wada midnahay waa laba jamciyadood oo caalami ah waa jamciyadda arab league la yidhaahdo iyo ummadaha midoobay inta badan african unionku waa heer qaaradda africa ah ama geeska africa oo kale ee sida igad oo kale ma aha wax in badan wax badan kama khusayaan labadaa jamciyadood oo aynu ku jirno qaanuunka caalamiga oo ganacsiga iyo deganaanshaha mandiqadaha ugu degan baa lala tiigsan karaa lawyers caalamiya baa jira shuruuc ou ka dejiyo adduunku baa jira faragelin siyaasadeed in waddan waddan uu ku sameeya waa arrin dulmiya waa arrin xaaraana waa arrin qawaaniin caalamiya ay uga degan tahay marka waxaad moodaa walaal dawladda imaaraadka oo waagan dambe u tafahaydatay in ay wadamadii islaamka ay waxa weye shaqo ka dhigato oo googoyso oo qaybiso in ay fara ba-an ku hayso ummadda soomaaliyeed oo dagaalo sokeeye ay halakayeen waxaan aada uga xumahay waxa imaaraadka carabta ay ka wado dunida carabta sida waddanka yemen oo ay laba qaybood u qaybisay waxaan ka xumahay waxay ka wada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waxaanu ka xunnahay waxa ay isku dayday inay ka samayso waddanka jabuuti hase yeeshee ay ku fashilantay sidaas awgeed waxaa inoo furan oo u furan jamhuuriyadda soomaaliya sida ugu wanaagsan inay ula macaamisho oo ay ugu dacweyso qaramada midooy iyo arab league inkasta oo arab league maanta uusan tabar badan lahayn shuruuc badan oo wax ku qabta uusan lahayn in si internationala loo dacweeyo kamberiga kan tallaabo cadna laga qaado waxa weeye walaal ma cabdullahi ow marka waxaan xusuusanaa xilligii dowladdii federaalka madaxweyne xasan sheikh mar guddoomiye gobol oo dalka kenya ka tirsan arrintaas oo kale ah oo la xidhiirtay midnimada soomaaliya iyo inay somaliland aqoonsanayaan uu sheegay dowladda federaalku tallaabadii koowaad oo ay qaaday waxay ahayd qaadkii kenya ka imaan jiray in kenya laga joojiyo deedna kenya akhirkii wadahadal bay aqbashay iyo inaan midnimada soomaaliya tahay muqadas marka tallaabo noocaas oo kale ah ama wuxuun imaaraadka soomaaliya ay kula macaamili karto oo oo ay dawladdu ka cunaqabatayn karto ma jiraan haddii arrintu sii socoto walal wejiyo badan baa u furan ee dowladda dhexe ee soomaaliya waxa ugu horeeya wejiga ay ummadaha midoobay iyo qaramada midoobay iyo xeerka caalamiga ay la tiigsanayso marka shuruucda laga yimaado shuruucda marka laga yimaado baan ka hadlayaa oo dabcan haddiiba ay shaqayn waayaan walaal waxaa u furan kambeniga kan wuxuu ka hawlgalaa qaybo kamid a waddanka soomaaliya sida puntland iyo jubbaland iyo koonfur galbeed waxa walaal kambenigani ganacsi badan iyo dhaqaale ula leeyahay ummadda soomaaliya waddanka imaaraadka ula leeyahay ummadda soomaaliyeed walaal wuxuu leeyahay in uu abuuray ciidamo meelahaas oo dhan bay dowladda soomaaliyeed waxa weeye ka joojin kadhaa waxay u yeeri kadhaa si dhow ee safaaradeeda xamar haddii ay ku guuldarraysatona waddanka in laga saaro weeye walaal marka wejiyo badan oo sharci oo caalamiya bay mari kadhaa dowladda soomaaliyeed oo ka joojin kadhaa imaaraadka carabtu waxaadse moodaa in ay ismahadisay dowladda imaaraadka carabtu iyo kambenigaasi hase yeeshe ummadda soomaaliyeed ma dhiman ummadda soomaaliyeed waa nooshahay dhammaan statiska soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa waxa waddanka dhacaaya way arkaaniin shacabka soomaaliyeed raalli kama aha raallina kama noqon doono kambeni qaybinaya ummadda soomaaliyeed oo bareero cad la taagan inuu ka dhex shaqeeyo mandiqadaha soomaalida waxaan ugu baaqayaa stateka puntland in ay arrintaa qudheedu jawaab aad ka bixiso waxaan ogahay walaal tolmanow in ay imaaraadka carabtu si guracan uga qayb qaadanayaan xasaradaha ka taagan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaana khilaafka u dhexeeya somaliland iyo puntland oo si guracan oo fool xun oo milatary oo faragelin oo shisheeyanimo ay uga qayb qaadanayaan marka waxaan ka digaynaa fal kasta oo guracan oo ummadda soomaaliyeed lagu hagardaaminayo waxaan ugu baaqayaa puntland
taas intaadan gelin qaabkee bay uga qayb qaadanayaan malug bay ku leeyihiin xiisadaha siyaasadeed ee puntland iyo somaliland caddayn ku haysaa si cad baanu u ognahay walaal ninku dilay harkuuma jiido si toosa iyo si dadbanba dowladda imaaraadku waxay uga qaad waxay uga qayb qaadanaysaa colaadda mandiqada ka taagan waxay labada dhanba ku musaanadaynaysaa weliba somaliland waxaanu ognahay in ay ku taageerayso oo qalab milatary oo xoog badan oo beebayaal ay ka mid yihiin oo baabuurtaan xabaddu karin ay ka mid yihiin in ay ku xoojisay maleeshiyaadka qabsaday deegaanka tokora aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa waa mid beesha caalamka og tahay waa mid ururka xasaradaha ka hortaga adduunka uu og yahay waa mid ummadda soomaaliyeed og tahay marka walaal waxaan ognahay in ay gobolka oo awalba gubanayay oo shidaysnaa ay barroon ku sushubayso imaaraadka carabta runtuna walaal waxa ka dambeeya maaha in cambaynga d b wall inuu dekada dhisayo waxaa fiican inaan cadayno d b wall soomaali dekada u dhisi mayso infrastructuresna u horumarin mayso siyaasada keli ah ee ka dambaysa d b wall inay la wareegto dekadaha ku yaala geeska africa walaal waxaanu ku turjumi karnaa oo keliya d b wall in qaabka xirmaysi soomali waxay taqaanaa seeraha ama marka beer iyo wixii lamida la xirmaysanayo dowladda imaaraadka waxay xirmaysanaysaa dekadaha ku yaala mandiqada geeska africa si aysan caqabad noqon dekadaheeda caalamiga iyo habsami u socodka shaqadooda walaal waxaynu ognahay iga raallah walaal waxaynu ognahay dowlada caalamiya sida dowladda turkiga iyo dowladda qatar oo kale in ay maalgelinayaanin oo weliba si deeqa ay u maalgelinayaanin infrastructuresa soomaaliya waa mid ay ku ximinayaan oo ku xirmaysanayaanin in meelahaas kamida inay wax ka horumariyaanin toddobiyo labaatan sanadood baynu walaal la diifaysnayn wax horumarina imaaraadka carabta waxa weye copy ayna kama waraabin maanta oo soomaali loo soo gurmaday si guracan inay u farageliyaan ma aqbali karno mana qaadan karno raallina kama nihin soomaali waa nooshahay soomaali ma dhimana waa in la ogaada walaal